bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilahaantina qaarta hawada ay naga dhegaysanaysaa kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada oo caawa idinkaga imaanayo istuudiyaha rediyo cadaado ee magaalada baardheere ee gobolka gedo qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warmurtiyeed ka soo baxay shirka beesha sacad muxuu ku saabsanaa warmurtiyeedkaasi maxaase xilligan ku soo beegay barnaamijka caawa ayaad kaga bogan doontaan warmurtiyeedka ay soo saareen beesha sacad kulan ay yeesheen golaha amniga jubbaland oo uu shir guddoominayay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan amniga xilli dhowaan qarax uu ka dhacay magaalada kismaayo taas oo dad badan ay ku dhinteen haddaba maxaa ku soo beegay xilligan kulankan degdega ah ee ku saabsan amniga madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa inooga warrami doono maalmahan waxay warbaahinta hadal haysay in dowladda kenya ay miinaysay xadka u dhexeeya labada dowladood taasi oo saamayn ku yeelatay gaadiidka u kala goosha labada dhinac sidoo kale duqaymo ayay diyaaradaha kenya ka geysteen gobolka gado taasi oo sababtay in ay dad badan oo reer guura ah ay deegaanadooda ka qaxaan ama ay ka barakacaan
adeerka iyo duqaymaha hadda ma aysan bilaabin kumeeka duqaymo keliya labada kunyo koob iyo tobanka ilaa xilligaanay duqaymu socdaan waxaa casri ah oo hadda ay samaysa gobolada jubooyinka inay kenyaan ku miineeyaan miinooyinkaas oo inta hadda aan ognahay lix baabuur oo shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin oo ganacsi ah ee la kacday in ka badan afartan iyo laba qof oo shacab soomaaliyeed oo gobolada enas iyo gobolada jubba ka soo doodan ay ku dhinteen haddaba arrimahaasi oo idil waxaa reediyow cadaado uga warbixiyey korneel aadan axmed rufle afhayeenka ciidamada xoogga dalka ee gobolka gado iyadoo muddo kooban ay naga xigto doorashada jubbaland ayaa haddana siyaasiyiinta ka soo jeeda jubbaland waxa ay walaac ka muujinayaan habsami socodka doorashada waa maxay walaaca ay qabaan maxayse ka cabanayaan qaabka loo soo xulayo baarlamaanka mise guddiga doorashada uu magacaabay axmed madoobe ayay dhaliilsan yihiin
barnaamijka ama arrinta aad weydiisay arrinta aad wax iga weydiisay haddaan guda galo jubbaland sida aan ognahay nima ama ninkan odayga ah oo hadda inuu meesha mas-uulka ka yahay eganaya muddo sideed sana ayuu meeshaa joogay sidaas sano uu meesha joogay jubbaland waxay ku ekayd magaalada maanyo meel uma ayna soo dhaafin dain yar oo istiimina aan ku daro gobolka jubbada hoose waa shan degmo laba degmo ayay ciidamada kenya ka joogaan waa kismaayo afmadow saddexda kale gacantiisa isagu kuma jirta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cismaan aadan dhuubow oo sheegay sannadkan konton iyo siddeed shirkadood inay u tartameen daabulidda xujayda soomaaliyeed balse kow iyo toban shirkadood ay ku guulaysteen qaabkee loo soo xulay shirkadaha ku guulaystay sidoo kaleeto wasiirka waxa uu sheegay in ay kor meeri doonaan shirkadaha ku guulaystay howlaha ay xujayda u qabanayaan barnaamijka xulashada waraysiyada ee rediyo cadaado ayaad kaga bogan doontaan shacabka gobolka sanaag oo sheegay in ay aayahooda ka tashan doonaan maxay dareemeen maxaysaa ka cabanayaan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray cumar axmed ibraahin anigoo yaxya cabdirasaaq soofan waa inla socodsiinayaa dhanka farsamada caawa waa xasan axmed maxamed khasaaro waa mar kale iyo barnaamijkii xulashada waraysiyadaidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurk habka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
aan ku bilaabo barnaamijka xulashada waraysiyada ay reediyowa cadaado kulan ay yeesheen golaha amniga jubbaland oo uu shir guddoominayey madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa looga arrinsanayay amni darrada ku soo korortay maalmahan magaalada kismaayo oo ugu dambeeyey weerarkii dadka badani ay ku dhinteen ee lagu qaaday hotel cascasay ee magaalada kismaayo shirka markuu isoo idlaaday waxaa saxaafadda uga warbixiyey waxyaabihii looga wada hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan
sidaad la socoteen waxaa maanta qabsoomay shir deg deg ah oo golaha amniga dowlad goboleedka jubbaland ku yeesheen xarunta madaxtooyada shirkaasoo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland Een, waxyaalihii shirka looga wada hadlay xogta guud ee amniga guud ahaan jubbaland iyo gaar ahaan xaaladihii ugu dambeeyey iyo siday cadowgu usoo qorsheeyeen qaraxii dhacay iyo weerarkii ay soo qaadeen waxaa loo mahadceliyey cid kasta oo nooga soo tacsiisay dhibaatadii dhacday ee dadka shacabka reer jubbaland gaartay sidii loo maarayn lahaa khasaarihii ka dhashay qaraxaas hadday noqon lahayd dadkii dhintay dhaawaca daryeelka dhaawaca iyo hantidii burburtay waxaa la magacaabay guddi taakulayn ta- khasaarahaas sidii gacanta loogu sii haan lahaa dhibaatadii ka dhalatay qaraxii weerarkii argagixisada dadkii ku dhaawacmay dadkii ku dhintay iyo hantidii ku burburtayba waxay golahu isla soo qaadeen sidii gacan loo siin lahaa mulkiilihii hoteelkii khasaaraha weyn soo gaaray mulkiilahaas oo ahaa qurban muwaadina qurba joogta soomaaliyeed ah naafa ah ku dhiiraday inuu maalgelin ku sameeyo magaalada kismaayo oo hoteel qurux badan oo ka sameeyey si loo dhiirigelin lahaa loonana qaybsan lahaa khasaarihii halkaa ka dhashay waxaa si weyn looga dooday qorshaha amniga doorashada aan ku guda jirno Een, taasoo runtii aada ogtihiin in ummad fara badanna ay timid dad badanna ay danaynayaan xulistii baarlamaanka iyo doorashadii madaxtooyadaba marka in la dejiyo qorshe cad oo ammaanka doorashadaas lagu maamuli lahaa si si nabadgelyaha doorashada ay ugu dhacdo iyo waajibaad la siiyey ciidanka amniga foojignaan iyo si ay hawshaas gacan buuxda ugu geysan lahaayeen waxay golahu isku raaceen in la kala saaro siyaasadda iyo amniga amniga wax gorgortana lagama gelayo waa lama taabtaan cid loogu dulqaadanayana ma jirto inay amniga khalkhal geliso ama ay dadac amni abuurto siyaasaddana waa halkeeda amnigana sidiisii ayaa loo xoojinayaa waxaa hoosta laga xariiqay in si cad loo kala saaro siyaasadda iyo amniga sidaa darteed waxaa waajaab lasi waajaab cad la siiyey ciidanka amniga iyo hay-adaha amniga dowlad goboleedka jubbaland ayagoo ku shaqayn doona qorshe cad oo loo dejiyey amniga doo intay doorashada socoto ugu dambeyntii waxay goluhu soo jeediyeen wacyigelin lagu sameeyo bulshada inay ka qayb qaataan amniga in wixii laga bartay weerarkii argagixisada iyo sida ay bulshadu u wajahday isbitaaladii iyo markii ciidamada amniga ay ka howlgelayeen in wacyigelin buuxda laga siiyo in bulshada la kaashado in sidii horeba hay-adaha amniga ugula shaqeynaysay bulshada ee loogu wacyigeliyay inay ula shaqeeyaan maxaa yeeley gacmaha wada jir bay wax ku gooyaan dowlgoboleedka jubbaland iyo bulshadeeda isku duuban siday amnigooda u ilaashanayeen muddadii sideedda sano ku dhawaadka ahayd oo la xusay inuu yahay qaraxii ugu weynaa oo kismaayo ka dhaca marka laga reebo qaraxii toddoba sano ka hore ee lala beegsaday kolonyadii madaxweynaha dowlgoboleedka jubbaland oo ka midka ahaa maalmahan waxay warbaahinta hadal haysay in dowladda kenya ay miinaysay xadka u dhexeeya labada dowladood taasi oo saamayn ku yeelatay gaadiidka u kala gooshaa labada dal sidoo kale duqaymo ayay diyaaradaha kenya ka geystaan gobolka gado taasi oo sababtay in ay dad badan oo reeguura ah deegaanadooda ka soo barakacaan kuwaasi oo haatanba qaxooti ku ah magaaladan baardheere korneyl aadan axmed rufle afhayeenka ciidamada xoogga dalka ee gobolka gado ayaa rediyo cadaado wax ka weydiisay duqaymahaasi diyaaradaha kenya ay ka geysanayaan gobolka gado waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeelanno korneyl axmed aadan rufle korneele ugu horeyn ku soo dhowow warbaahinta markabley
bismillaah waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dibadda daakilba gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda waa idin salaamaa adinka iyo madaxdiina iyo shaqaalihiina asalaamu calaykum waraxmatullah korneele waxaa jirta waxaa ka mid tahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa jirta duqaymo ay ka fulinayaan diyaaradaha dalka kenya ee gobolka gado taasi oo sababtay in dadkii deegaanadooda ay ka soo barakacaan oo qaarkoodba baar dheere ay barakac ku yihiin bal arrintaasi xog aad ka hayso faahfaahin naga sii
nadeerka iyo duqaymaha hadda ma aysan bilaabin kumane ka duqaymo keliya labada kun iyo koob iyo tobanka ilaa xilligaan ay duqaymuhu socdaan waxaa casri ah oo hadda ay samaysay xuduudeena iyo gobolada jubbooyinka inay keenyaan ku miineeyaan miinooyinkaas oo inta hadda aan ognahay lix baabuur oo shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin oo ganacsi ah la kacday in ka badan afartan iyo laba qof oo shacab soomaaliyeed oo gobolada nft iyo gobolada jubba kasoo toosan ay ku dhinteen waxaa weye marka shacabka soomaaliyeed in la gumaado maalkiisana la iyo waa danaca kenya kuwii ay awal dulaysato gumaysiga ay u haysatay iyo kuwa xorta ahbo oo qorsheeday ka mid tahay
milooyinkan xadka lagu aasayo waayadanba warbaahinta soomaalida aad ayay u hadalhaysay ujeedka ka dambeeya maxay tahay in xadka ay miinayso dalka kenya
adeer dal kenya iyo anagu dal nagama dhexeeyo dalku waa n f d xuduudda kenya le shacabka soomaaliyeed n f d oo iyadu ay guulaysan jirtay inay gaajo kulayso waxay kulaynaysanay waxa kale inay gaajo kulaysay go-aansatay boodaradii ganacsiga uu ka jiray ka dego dekedaha soomaaliya ka baxa xamar iyo kismaayo waxay geyso ciidan milatari ah sida mateeda ceelgaalow libooya iyo meelaha kaleo muhiimka ah soomaaliyeed ee walaalaha ee wada dhashay oo qudaarta iyo caanaha iyo waxa weeye xoolaha noolba ay gobolada jubba ka aadahayeen ganacsiguna sidoo kale waxay sameeyeen dhulku wadooyin caadi ah oo aan boodarada in ganacsi nabadgeliyo si marka shacabka n f d na ay gaajo u baaba'aan kuwa gobolada jubba oo ay awal xasuuqaysay oo maalkooda iyo naftoodaba ay damaysato garanayso shirkadiis gaarsiintoodu noonaa iyo dadkoodaba ay gumaadaysa ilaa ay u kala gooyaan sidaa wariyo lix baabuur baana minadooda kacday afartan iyo laba qof oo dhimashaa iyo in ka badan soddon qof oo dhaawacaha ka soo gaartay dadka walaalahe labada gobol ee n f d iyo jubba degan
waa tahay warbaahinta kenya waxay waday waayadan ololo ay ku waxyeeleynayso qarannimada soomaaliya oo waxa ay sheegtay oo daily nation iyo the standard lagu soo qoray in qoyska madaxweyne farmaajo degaa gobolka gado al-shabaab uu la shaqeeyo bal arrintaasi iyo waxa idin gelinayso maadaama saraakiisha aad ka mid tihiin
waxba nala gelin sababta koowaad madaxweyne farmaajo wuxuu madaxweyne u yahaa dadka soomaaliyeed dhammaantood kuwa siyeelow iyo marsabad iyo mooyaale iyo reedkii la degan waa madaxweynahooda kuwa soomaali galbeed degan gobolada koorta ee waqooyiga koonfurta waa madaxweynahoodii waana qabiilkiisii soomaaliyana waa hal qabiil ah taa markaa intaa kaga gudbo uguma horeyso taliska fashilmay ee umuladoox awra kenyatta inuu reer soomaaliyeed waxa weeye banaysta diigooda si uu u laayo maxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed inaan ugu bushaareeyo waa walaal oo waa hortasheen waa hal reer ah waxaan oga digayaa addoontaasu dad rabaayad oo madiidinoo ayada u shaqeeyo oo joogo xuduudaha xuduudda nft iyo gobolada juba iyo magaalada kismaayo soomaaliyana ereyga asaga a garanaysaayo waa qayb iyo xukun in maanta la yidhaahda reer hebel beri la yidhaahaa dogoodiya ah beriga dambe la yidhaahaa gara ah maalinka dambe ajuuraan maalinka dambe aftame marka waa dhaqankii guulaysiga oo qayb iyo xukun ahaa waana talis waktigiisu dhamaaday dee aan siyaasiyan askariyan goodaadkan aan waxba naga hayn doono insha allah waa tahay ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa
waxaan ku baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee degan gobolada juba ogaada hadda bandiirada xornimo waa wax loo dogay oo burjigeedu waaweyn iyo barakadeedii bini aadan guudkii haddii badi la weydiiyo buntug caaradi iyo dagaal balala mooyaane waa waxaan baryee lagu helay barasho saaxiib maalin walba inaan tacsi dhigno oo nin dambiilo oo hogaamiye kooxeeda oo argagixisaa iyo wiilal cucun oo toganeeyo afka duubtay ay dadkeenna ku laayaan macno male naf iyo maal baan urno gobolka jubbada hoosaa noo araygada waa xore waxa taagtaagan iyo jubbada dhaxa aan ka xoraysanno walaalaha nafdiina gurmad iyo gacalo aan ahayn xadgudub ee dalkaas haysto aan uga xoraynayno waa waxna sugaya aan qalbiga ku hayno aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa korneyl aadan axmed rufle oo u warramayey rediyo cadaado weli arrimaha jubbooyinka ayaan ku guda jirnaaye iyada oo muddo kooban ay naga xigto doorashada jubbaland ayaa haddana siyaasiyiin ka soo jeeda jubbaland waxa ay walaac ka muujinayaan doorashada waa maxay walaaca ay qabaan ma waxa ay ka walaacsan yihiin guddiga doorashada uu magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe mise xulista baarlamaanka iyo qaabka loo xulayo arrimahaasi oo idil waxaan wax ka weydiinnay siyaasi cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda maamul goboleedka jubbaland isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ayuu qadka telefoonka rediyo cadaado ugu warramay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah alcaalamiin waxaan awaamaya idaacadiyo shaqaale wanaagsan oo hagar la-aanta leh oo soomaalinimada iyo dhexdhexaadnimada ah ay ugu shaqaynayaan bulshada soomaaliyeed ay uga haqabtirayaan baaraadka dalka markasta ka jira kollay taariikhdaa xusi doonta waan uga hambalyenayaa waxaana dhammaantiin idaacadda iyo shaqaalaheedaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaa intaa ka gudbo barnaamijka ama arrinta aada weydiisay arrinta aada wax iga weydiisay haddaan guda galo jubbaland sida aan ognahay nima ama ninkan odayga ah oo hadda inuu meesha mas-uulka ka yahay eganaya muddo sideed sana ayuu meeshaa joogay sidaas sano uu meesha joogay jubbaland waxay ku ekayd magaalada maanyo meel uma ayna soo dhaafin dab in yar oo istiimina aan ku daro gobolka jubbada hoose waa shan degmo laba degmo ayay ciidamada kenya ka joogaan waa kismaayo iyo afmadow saddexda kale gacantiisa isagu kuma jirto aaia jubbaland waxay ka kooban tahay guriga la yidhaaho canaani ama goryaale iyo inta u dhaxaysa raad camboni dadka intaa degan sida sanad dhibaato shan baa ka jirtay dil kufsi tarxiib iyo barake taarget loogu adeegsanayo maanta haddii wakti isaga uu ismagacaabay ay u dhammaatay sidaan ognaha bil iyo toban iyo laba cashaa u dhaman haddana mar saddexaad inuu ismagacaabo oo dhibaatadii fikirkii cad ahaa iyo ra'yigii canna cunto ee sahduuniyada ahaa uu dad iyo dalkiiba ugu haysto hadduu hadda maanta ku talabisan yahay waxaan aaminsanahay inay qayn doonin limaada dadka ilaahay iskale dalkana ilaahay baa iskale oo ismakan dalka kenya ma laha dal soomaaliyeed wey ummadii soomaaliyeed ee intaa dhibkariisanaya iska mirsanayd maamaabaa waxay tiraa inta uusan dhibqabe hadlin dheefqabaa aa maanta taagan xaqii baa yimi axmed madoobana haddee waktigiisii wuu dhammaystay ama xaaraan ha ku joogo ama xalaal ha ku joogo isagaa beerdareeyey laakiin maanta waxaa la soo gaaray maalinkii ummadda reer jubbaland aayahooda ay ka tashan lahaayeen ninkaas hanuuniga ah oo dalka iyo dadkala raba inuu ku haysto milatariga culuskana
waa tahay macalinkaas adoo aada u mahadsan guddi doorasho ayaa la sameeyey oo madaxweynaha axmed madoobe uu magacaabay isla markaana xulista baarlamaanka ayaa goordhow la filaya in la bilaabo guddigaasi iyo qaabka loo soo xulayo ee baarlamaanka ma tahay haddii aad tihiin siyaasiyiinta jubbaland mid aad ku qanacsan tihiin
maya xidmad baa waxay tiraa idaa sa'ala axadun faajib ayat ilibaax waa maya limaada doorashadu shuruud bay leedahay arkaanna way leedahay waxaan shuruuddiisa asixinna arkaanteedu ma asaxaan jubbaland ama magaalada kismaayo sida aad ogtahay cid wax ka dooran karta ama taagi karta ma ay jirto waa meel la haysto dadka ka ahee jooga aynan haddi karin masiiba iyo waxa ay iyagu ku kalsoon yihiin midna aan ka hadli karin waa dad afduub loo haysto waxaa caddaynaysa taariikhda jirta ee dhabta ah ragga musharaxiinta ah ee meesha tegay sida loola dhaqmay baad og tahay oo ummadda soomaaliyeed ay og tahay waxaad ogtihiin saraakiisha dowladda dalka soomaaliya ay u dirtay meeshaas in wixii lagu sameeyey oo ama xabsi ahaa ama tarxiil ahaa baa caddaynaysa guddiga hadda magacaabana axmed madoobe guddi doorasho muusan magacaabin jaalayaashii xamsi ninka hadda guddoomiyaha iyo waxa uu ka shaqayn jiray ummadda soomaaliyeed waa og tahay waana nin beeshiisa isaga ilmo adeer yihiin marka guddi waxaa noqon karaa ama lagu magacaabi karaa guddi madax bannaan oo xor ah oo ummadda soomaaliyeed shanta beelood ay ku midaysan tahay baa la dhihi karaa guddi ma aha waa maleeshiyaadkii isagu uu markuu ismagacaabayo uu gacmaha taaga oran jiray marka meeshaasi dowladda soomaaliya ma tegi karo shacabkii u dhashay ee siyaasiyiinta lahaa ee odayaal dhaqameedka lahaa waad ogtahay muqdishoay dhooban yihiin qaxooti ku yihiin waa laga soo tarxiilay xitaa hablihii laga soo tarxiilay guryihii baa joogo ilmahooda ay joogaan oo karin marka haddaad i weydiisay guddigaa ma ku qanacsantihiin dee guddiga ma aha wax sharci ahna ma ahan waa wax shaksi uu samaystay soomaalidu waxay tidaahaa orgi muxuu afka isaga kaajaabaa li aabihii buu ka bartaa li marka waxaan leenahay waxaas guddina ma aha wax jubbaland matelena ma aha waa shaksiyaadkii qabiiliga ahaa ee isagu uu meesha ku haystay weeyaan marka dad soomaaliyeed muddadii afduubka uu usoo haystay axmed madoobe way soo dhammaatay waxaan ognahay hadda socodkan uu ku yimid magaalada kismaayo nairobi buu ka yimid kenya maanta ugu dambeysay madaxweynihii dalka soomaaliya oo burundi u aaday safar hawada kenya ma mari kadheen diyaaradda madaxweynaha sige kenya oo marka dalka iyaga horey u haysatay dad haddana sheega qabsatay dadka soomaaliyeed ee saddexdaa gobol nool xasuuqii ay ka geysatay gobolka gado meesha la yidhaaho beled caao iyo la yidhaaho diif inta u dhexaysa dad iyo dunyada ay ka geysatay la ogyahay kismaayo ay ka geysatay la ogyahay la yidhaaho singow ilaa iyo iga la yidhaaho macalin ibraahim inta u dhexaysa wixii ay jirtay oo cadow soomaaliyeeda ay maanta tuu mar labaad dabada la galo uu yidhaaho dalsanaya kenyana way ugu waardiyeynaysaa haddee shacabka soomaaliyeed diyaar uma ah dalkana soomaalikan intaa waxaa dheer waxaan ognahay xogta dhabta ah ee hadda aanu nairobi ka helaynay markuu isagu joogay dowladda kenya shuruud bay ku xirtay mudoobe waxay ku dhawaaq badda inay kenya leedahay soomaaliyana ay gardarro ugu haysato oo ay soomaaliya shaqo ku lahayn isaguna shuruud buu ku xidhay wuxuu yidhi barnaamijka waafaqaya laakiin waxaa ka horaysa in aan anigu madaxweynaha jubbaland aan ku soo baxo ood igu garab istaagtaan siyaasiyan iyo military markii anigu aan kursiga ku soo laabto arrintaas anaa ku dhawaaqayo damaanadna qaadayo inaynan soomaali damba ka hadlin beelba beeshaydaa wadanka shidaalka la isku haysto ama badda beeshaydaa deegaan uleg anaa damaanad qaaday saaminiyadda marka intaa la eg calankii soomaaliya konton iyo sagaal sano oo maanta jiraa in gumaysi lagu qabsado gobolada jubbooyinka waa waxaan doonin soomaalidu waxay tidaahaa uqtul cayn carabtu waxay tidaaha uqtul cayn qabla an taqtula caduwka ninka cadowga kugu soo hogaamiyo ee caqaayada soomaaliga ah leh ee cadowga adigu aada leedahay dalkaaga iyo diintaada kusoo duulay kugu soo hogaamiya iyo ninka kugu soo duulay waxaa ka cadowsan ninka hogaaminaya marka waxaasi wax shaqaynayo ama shaqayn doona ma ahan dadku iyagoo hurday riyoodaan laakiin axmed isagoo soconayo soo jeeduu riyoonayaa wadankan ilaahay allaahu qaasimu wa anaa mucdi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wax qaybiyey ana kii dhiyahayeybaa ina alarda lilaahi yurisu ma yeeshaa alada ilaahay baa iskale ninkuu rabuuna dhaxalsiinaya dalkan awowyaashaana baa waxay ku degeen oo dadkii haystay ee gumaysigaa kaga kaxiyeen fallaar iyo yagoor iyo hooto iyo waran annaga oo maanta hub haysana oo saraakiil ciidan leh oo or ooran iyo sagaal sano jirna ma haysan doonto dalka kenya in kalbusayd ah iyadoo ay wadatana laguma karaa xoog ummadda soomaaliyeed dowlada federaal dimuqraadi loo soo doortay qabiil uusan urur uusan dooranin madaxweyne iyo wasaare iyo golo wasiir iyo baarlamaan bay leedahay marka dalka soomaaliya axmed madoobe kenya kuma haysan karo kenya cadow soomaaliya weeyaan nin walibana waa ogyahay marka axmed madoobe barnaamijka uu wado ma shaqayn doono hadduu isagu ku talagalay in uu awood ku joogo meeshana beesha uu isagu ka dhashay laba qodob baa maanta u gudboon laba qodob baa u gudboon labadaa qodob waxaa weeye inay sal yihiin oy soomaaliya inay kiinyaan noqdaan oo soomaali ay ahayn oo ka axmed madoobe iyo fikirka caqiim ataan lasunbay qaadan in yansurkum allahu falaa ghaaliba lah wain sidaasay taagan tahay ummadda maaliyeedna maanta waxay u midaysan tahay gumaysiya ee saanuuyeysan iyo nimanka caamilulbadni intaba ka dulqaado waana xaqiiq way dhacay waa tahay macalinkaas waan garanay waxaad sheegtay in dowladdii federaalka magaalada kismaayo aysan tegi karin mar haddii arrintaasi kismaayo ayna tegi karin dowladda axmed madoobena guddi uu sameeyo doorasho ah soo ma ahan sida asaga uu raba inay doorashada u dhacayso
maya ma dhici karto meesha kismaayo markii ruqada carabiga la qorayo waa gobolkii iyo tobnaad markii soomaaliga la qorayo waa gobolkii koowaad qaybtii ama saldhiga afartanaad weeye kismaayo waxaa jooga ciidamo amisooma oo saanuuniyadda milatariga gafuur culuska ay wataan aan wadanin dhexdhexaada oo walba leh cadaan iyo madowba leh doorashada soomaaliya waxay leedahay odayaal dhaqan wadan loo maro iyo down la mara bay leedahay odayaashii dhaqan ee beelaha soomaaliya qabiil bay wax ku qaybsatay shan beelood ba lagu qaybsaday qabiil walbana xilka uu keensanayo iyo ninka uu doonayo isaga xora odaygiisa dhaqanka iyo oo soo xulay axmed madoobe waa ninka ku dhawaaqay ee yidhi saddex ruux baa la ii keenayaa mid oo midu xildhibaanadii hore ay yihiin anigaa midkaa raba ka xula dadkaay axmed madoobe waxa uu meesha ku haysta hadday dastuuri uu ku sheego iyo haddii nidaam dhisan ku sheegaba wax soomaali leedahay ma ahayn gabree meyne cabdi afay iyo isagaa samaystay taasoo tusaale ku tusaysa qabiilna laguma qaybsanin waxaa meesha ka jira kumuusan qaybinin deegaan iyo degmana kumuusan qaybinin isaga juufada uu ka dhashay koob iyo tan xildhibaan buu siiyey waad og tahay deegaan ahaana intuu ka degan yahay waa degmo walba wixii xubno ama xuldhibaano ay leedahay waa la yaqaanaa marka ma dhici karto dowlad xor ah oo la aqoonsan yaha wadanka ka jirta wax aynan dowlada soomaaliya saxiixin oo iyadu aynan goobsahayn kismaayo kama dhirtaan ciidamo amisom joogaanoo markay kenya dadka awoodda u sheeganaysay oo militariga soomaaliya ay xasuuqaysay iyo shacabka bitaangiga u adeegsanaysay ma aha maanta ummadii dalka u dhalatay hadday odayaal dhaqameed lahaayeen hadday culimaa udiin lahaayeen hadday siyaasiyiin lahaayeen muqdishay joogaan cid marka isku dayi karta in ay maanta axmed madoobe gacanta u taagto ma ay jirto dadku waa cabsanayaan waa la ogyahay laakiin ninkii hadda ugu dambeeyey waad ogtahay lix boqol labayo konton ruux buu axmed madoobe ku dilay magaalada kismaayo oo qabiil ugu taargadgaraystay waxaa u yaraa xuseen cali xasan oo saddex sano jiray waxaa u weynaa yuusuf yuusuf daahir cali waa ugu weynaa oo toddobaatan jir aha ka intaas wax ka weydiiyey ama wax sharci ah midna ma ay jirto laakiin waa isbedeshay dadkuna awelahay ninka waa isbedeli doonaa bal nidaam baa iman doono kadib sideed sana ay dhammaatay axmed madoobe meeshiisii uu taagan waraabaa wuxuu yidhi bahasha la yidhaaho ay duurta soomaalidu ay u taqaano ama yeyda ama ubatada loo yaqaano qolaba say u taqaanaba xigmad baa waxay tidhaa xawalad sawtuhaa walaakin laa yazaalu qabcuha xawalad kalbulwaxshi xawalad sawtuhaa walaakin laa yazaalu qabcuha ay duurtu subax walba codkeeda nooc hor lahay u cidhaa oo si ay u khalado bulshada duurka kula nool laakiin dabeecadeedii xumayd gabkaarashada ahayd talo suusho oo kama tagto axmed madoobe marka halkiisii uu taagan yahay sideed sanaana yaa ku dul dhammaatay oo ma dhammaato uu taagan yahay marka waxa uu ku riyayo ma shaqaynayaan xaqiiqiyan haddii uu maanta ku talageshan yahay inuu qabiil meesha ku haystana kuma haysan karayo marka annagu waxaan aaminsannahay hal qodod baan aaminsannahay dadka nabaddaa deeqda cadaaladana ilaahay baa iskale cadaaladana ilaahay baa iskale soomaaliduna qabiil qabiil xoog ku haysan kara ma uu jiro waxaan rabnaa beesha uu ka waa walaalahayo deegaankay wax ku leeyihiin inaan nabadgelyo ku wada noolaano siyana laga dhiso maamul ummadda soomaaliyeed saddexdan gobol soomaali baa ku ile u dhan tahay oo nin nin dulminaya uusan jirin oo nin nin u awood sheegan kara uusan jirin maamul qolo walba iska dhex aragto oo dadku wada noolaadaan oo waddanka nabadgelyo kusoo dabaalo oo cudurkii madmadow beeray ee qabiilka ku salaysnaa ee cunsuriga ahaa uu boo ah si uusan dhicin oo beel walba xornimo ay u noolaato maamul noocaasaan rabnaa in meesha laga dhiso laakiin ma shaqaynayso inuu xoog ku sii haysto marka waxaan uga faa'iidaysanaha fursaddan ay idaacaddu na siisay beesha axmed madoobe uu ka dhashay in ay wixii dhacay horeyba u dhaceen wixii dhacay horey bay u dhaceen cafallahu camaa salaf wax taga tiigsamaan male maanta walaalahood soomaali badan bay u geyn amarkana axmed madoobaa bixinayay marka uurjiif hooyadiibuu ku gowracan yahay waxay wax ku yihiin soomaaliya inay soomaali maanta garab istaagaan oo cudurkan cunsuriga ee saanuuniga ah ee gumaysiga laga soo waariday nairobi iyo laga keenay dhagax buur ay ka tanaasulaan intaasaan usoo jeedinaynaa haddii waxgarad bay leeyihiin waxaan aaminsanahay niman muwaadiniina oo soomaaliyeed oo saaxiibo caqli ah bay leeyihiin arrintaa waanaday wax ku qaataan ninkaas rajiimka ah ee gacanku dhiiglaha ah ee iyagana dadkii iyo dalkii ka hor keenay in aynan maanta taladiisa qaadanin oy soomaaliya wax u reebaan siday iyaguna u noolaan lahaayeen dalkan ugu noolaan lahaayeen dhiigoodana u badbaadi lahaa ay go'aansadaan middaasaan usoo jeedinaynaa haddaan nahay bulshada soomaaliyeed ee ku abtirsata jubbooyinka ee aabbayoogaana iyo hooyooyinkaana caanihii la gadaayay xoolihii canshuurtii laga qaaday lagu dhisay wuxuu kula saaxiibay kenya iyo xukuumadda sheega ee burburtay shilin ka soo baxa dekeda iyo eeriboorka iyo dekedaha kale ee macmalka soomaaliya ma soo galo nairobi iyo adisababa iyo dubay baa loo qaybiya marka wax uu ka tegay male bad iyo duunyo dadkiina waa barakiciyey xitaa dhirti wuu tuuqay oo gobolkii wuxuu ahaa soomaaliya ugu barwaaqa badnaa weligii abaari kama dhicin dhirti xitaa wuu xasuuqay inuusan dalka u dhalanin taasaa ku cadaynaysa keniyu marka kula kula saaxiibay oo inuu ku difaaco dadkii wadanka u dhashayna waa barak iyo waa ka raray dalka waad ogtahay beerihii buu yidhi halkii laga bixiyo dadkana intii tobanka geed laga bixiyo oo la gataa dayaaro lagu soo masaafurina xamar la keenay
beesha sacaad oo waayadan baa shir u socday ayaa maanta waxa ay soo saartay war murtiyeed ay galeen ergooyin gaarahaya saddex boqol oo isugu jiray waxgarad ulmaamudiin odayaalka dhaqanka xildhibaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed maamulka gobolka mas-uuliyiinta ka socotay gobolka baraandir siyaasiyiin aqoon-yahano qurbajoog haween iyo dhalinyaro shirweynaha wadatashiga muddada uu socday waxaa diiradda lagu saaray midnimada wadajirka beesha xaaladda siyaasadeed ee dalka kan dowlad goboleedka galmudug shirka nabadda hobyo ee beelaha habargidir horumarinta iyo nabadgelyada deegaanada ay beeshu degto waxaana gabagabadii shirweynaha ka soo baxay go-aanadan kow midnimada iyo wadajirka beesha inay muqadas tahay ilaalinta midnimada beesha sacad lana xoojiyo ka wadatashiga arrimaha la xidhiira xaaladda maamul dhaqan dhaqaale siyaasadeed amni iyo horumarineed ee deegaanada ay beeshu degan tahay iyo maamullada ay xubinta ka tahay iyo sidii wadajir laysaga garab layskaga garabsan lahaa oo soo celinta sharafta iyo meeqaamka beesha ku leedahay galmudug iyo guud ahaan cidda soomaaliyeed xaaladda siyaasadeed ee dalka lambar laba shirweynuhu wuxuu adkeeyey ilaalinta midnimada iyo madax bannaadida dalka soomaaliyeed inay tahay lama taabtaan ummadda soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo waxyeelaynaya waxyeelayn u geysanaya shirweynuhu wuxuu walaac adag si weyn uga muujiyey xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan dalku wajayo wajahayo shirweynuhu wuxuu dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay inay dalka iyo dadka ay u turaan khilaafka soo jiitamayay ee muddada u dhaxeeyey ay deg deg ku xalliyaan iyagoo maraya dastuur iyagoo u maraya dastuurka dalka u degan saddex shirweynaha nabadda hobyo ee beelaha habargidir beesha sacad waxay taageeraysaa si buuxdana uga qaybgelaysaa shirka nabadda hobyo ee beelaha habargidir beesha sacad waxay ugu baaqaysaa beelaha kale ee habargidir inay ka soo qayb galaan shirka nabadda hobyo iyagoo fulinaya ballanqaadka ballanqaadkoodii ay u sameeyeen guddiga farsamada shirweynaha dareemay dareen weyn ka qabaa xaaladda dowlad goboleedka galmudug oo ay kuay ku xukun ee dalka dalku qaatay ay yihiin uu yahay federaal ayna yihiin dhismaha golayaasha sharci dejinta iyo fulinta dowlad goboleedyada dowlad goboleedku awood ula awood u gaara ee dowlad goboleedka laguna laguna nidaamiyo si waafaqsan dastuurka maamul goboleedka ee sida uu xiirinayo qodobka boqol labaatan ee dastuurka kumeelgaarka ee dalka wax faragelin ahna aysan lagu samayn hay-ad ka mid ah kuwa xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyadoo shirweynuhu adkeeyey in la dhowro dastuurka dalka u degan afar shirweynuhu wuxuu isla meel wuxuu isla qaatay si loo dheeli tiro awoodda adwood qaybsiga maamulka galmudug in saldhig looga dhigo labada gobol ee uu ka kooban yahay ee mudug iyo galgaduud shirweynuhu wuxuu isku waafaqay in shirka nabadaynta iyo dibu heshiisiinta beelaha galmudug oo gogashiisa ay gogashiisu noqoto magaalada gaalkacyo maadaama uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu dhagax dhigay gaalkacyo xarunta nabadda iyo dibu heshiisiinta galmudug bishii janaayo laba kun sideed iyo toban shirweynuhu wuxuu garowsaday in doorashada hay-adaha dastuuriga ah ee beelaha galmudug hay-ada dastuuriga ah ee dowlad goboleedka galmudug loo madax banneeyo beelaha galmudug iyo waxgaradkooda iyadoo guddiyada maamulaya doorashooyinkaas ay beeluhu si madax bannaan u soo xushaan xubnaha uga qaybgalaya sidoo kalena doorashadu ay ka dhacdo goob ay u siman yihiin dadka reer galmudug isla markaana heshiis lagu wada yahay in degmooyinka maamul goboleedka galmudug laga hirgeliyo doorashooyinka dooryo doorashooyin daah furan oo qof iyo cod ah si loo soo doorto maamullo degmooyinka iyo golayaalka deegaanka oo haysta kalsoonida dadkooda in dastuurka galmudug dib loo eego laguna saleeyo si galmudug ay u yeelato dastuur dhammaystiran oo oo mid ah waafaqsana rabitaanka beelaha galmudug horumarinta shirweynuhu wuxuu soo dhoweynayaa dardargelinta qorshaha lagu dhisayo dekedda hobyo ee bishii janawari laba kun iyo siddeed iyo toban uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu dhagaxa dhigay ra-iisul wasaaruhuna dhowr jeer booqashooyin la xiriira arrintaa ku tegey dalka aan walaalaha nahay ee qatar oo ballan qaaday dhismaheeda maadaama mashaariicda kale oo la mataanaysnaa la bilaabay hirgelintooda iyadoo looloogu baaqay ganacsatada galmudug iyo dadka kale oo soomaaliyeed oo danaynaya ay ka qayb galaan maalgelin maalgashi maalgashadaan shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa habsami u socodka mash mashruuca dhismaha waddada hobyo iyo gaalkacyo oo guddiga gob uu meel wanaagsan marinayo uu meel wanaagsan marayo waxaana lagu ammaanay dadaalkooda iyo kartidooda laguna looguna baaqay dhammaan bulshada jaaliyadda dibadda ganacsatada inay ka wada qayb qaataan dhammaystirka mashruuca wax ku oolka ah in la horumariyo dhammaan adeegyada bulshada iyo kaabayaalka dhaqaalaha ee deegaanada beeshu degto sida waddooyinka garoomada diyaaradaha ceelasha goobaha waxbarashada caafimaadka iyadoo lala kaashanayo shacabka deegaanka qurbo joogta hay-adaha dawliga ah iyo kuwan dawliga ahaynba degmooyinka gobolka mudug ee kala ah gaalkacyo iyo hobyo waxaa shirweynuhu xoojiyey codsiga degmooyinkaas oo ay u gudbis u gudbisteen wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee ah in laga in lagu daro mashruuca horumarinta magaalooyinka ee g b l g j b l g in la mamnuuco si wada jir ahna looga hortago shacab ahaan maamul ahaan iyo ciidanba xaalufinta deegaanka iyo khayraadka badee baddeenna cid kasta oo ku howlan jaridda dhirta gubidda dhuxusha ama kalluumaysiga sharci darrada ah ay wejihi doonaan ciqaab ciqaabta ay mutaysteen nabadda iyo cadaaladda in la adkeeyo nabad ku wada noolaanshaha beelaha wadadega beedaha beelaha ku wada nool gobolka mudug iyo galgaduud oo ay beeshu wax ka dega degan tahay in laga hortago meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo waxyeelaynaysa nabadda nabad ku wada noolaanshaha beelaha deriska ah weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada ee rediyo cadaado waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka xulashada waraysyada haatanna waxaad ku soo dhowaataan sheekadii xiisaha badneed ee kalamaan adhuw reer kalamaanow korjirkaaya lindhikee kooyi walkalaan kale kuligii kalamaan deeshidka haya kooy waana kooyi kooy war kabtankii kalamaanoo waayahan ka maqnaayoo geegga kooyey miyaa kooyi kooyi kurigii kooy war makooyin hindroogi hindroogi war dadkaani maxalay isku biireen shalay isku af ma ahayn war ninkani waxaanu sheegaya waa maxay war mannaga kalaan kala war ninka farahanka qaad waa markii ugu horraysa maqaayad galay waryaaraxen xoolaha haddaad tayaysaan ood caafimaadkooda ka shaqaysaan laydiin soo celin maayo kaasina wuxuu ahaa dhakhtarkii xoolaha digtor haddii la tayeeya xoolaha geel ari ma dhali karaa waree dhahaya gawdu banaadir iyo kismaayay u badneed waayahaane caasimaddii galmudug maxaa ka dhacay maanta war ma taqaanida waa soo dhowaynta doorashada warwar ma haysida soomaalidu waxay horey ugu maahmaahday meeshii qadar ku badato qaraxa ku bata warwar ma haysaane dhuusamareeb maanta shan qarax ayaa la fashiliyaa la yidhi midna waa qarxay oo dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmeen marka qaraxi koowaad markii uu dhacay ayaa intii kale mid walba meeshii la geliye loogu tegey wayaabe haddii la fashiliyey midka hore muxuu u qarxay war midka ugu horeeya markuu qarxay doctor shaakir hurde markuu soo toosine kuwii kalmeeshada loogu tegey warnimayo horta qaraxyadii kismaayo ka dhacay iyo kuwa dhuusareebe ka dhacay waa nuucyo cusub waana la yaabay meelna waa iskaga egyihiin micnaha doorashada lagu soo aadiimiyaad ka wadaa war qaraxyadu dadka dhintay iskaga mid yihiin war warkaa naga qaldaninee naga dhegaystanamayow war cambara nimanka may ku jirtaa war eedda waa waayo aragay warka naga dhegaysta nimankii hoteelka kismaayo weeraray horta kaarta cusub bay la yimaadeen baa la yidhi waxay yidhaaheen waxaan nahay ilaalada gaarkaa madaxweyne axmed madoobe ammaanka madaxweynahaan sugaynaa ilaaladii hoteelka u yimaadeen madaxweynaha imaanaya waxay yidhahen meesha yaan laynku arkin ilaaladii hoteelkana way u banneeyeen meesha gaari qarax wadana gajeelka ka fureen kuwii dhibka geystana hoteelkay hore u galeen oo roonday bilaabeen markii carigii ay kala fahmeenna gaarigii bay qarxiyeen dadkii ku jiray qolalkii ay soo indhaindheeyeenna mid ay dilaan iyo mid ay dhaawacaan bay ka dhigeen
waxaa la yaab leh askarigii madaxtooyadan ka socdaa yidhaahdo horta albaabka maa loo ballaqa gal baa la leeyahay waaba la yaab qarxii koobaad dhuusamaree markuu dhacayna kuwii kale ninba meeshuu ka ogaa buu mid ka soo faga marka waxaan is leeyahay waa xeelad ay wadaadadu cayaarayaano oo leeyihiin ammaanka meeshaan annaga mooye cid kale ma sugi karto warwar mahaysiin caasho geela waxay tidhi ra'iisul wasaaruhu markuu gaalkacay dhinaca buntland u gudbi rabay wasiirro buntland ka tirsan ayaa ra'iisul wasaaraha u yimid waxayna rabeen inay u wadaan waqooyiga gaalkacyo kadibna wasiirrada ayaa garbe lagala soo hadlaa la yidhi waxaana la yidhi laba baabuur oo qanax sida ayaa waqooyiga gaalkacyo ku jirta ra'iisul wasaarihina sidaasaa lagu cabsiyaa la yidhi laakiin ra'iisul wasaaruhu uu ka xeeladaysayo garoonka ayuu kula kulma dhallinyaro badan marka qaraxyadu maalmihii dambe siyaasadaa ku lamaanoo doorashooyinkana waa looga hortoogayaa madaxdana waa lagu cabsi gelinayaa miyaa qoondadii dumarka aaway aa boqolkiiba soddon aa laga rabaayo war haddaad qoondada dumarka rabta xalimiiray aade qaraxyadaan tirada badan oo dhacay waa dagaalkii oo dadban warnimaya war ma haysaane odayaashii gaalkacyo cudurkii cadaadaha ku dhacay dhuusamareebna waa ku xumeeyeen warya heestun oo dhegayso inaa walba mooshida haddaan durmahka ka tahay ha awalaa walaa dhuusamareeb adaada gaalkacyo dhuusamareeb adaada gaalkacyo
war saddexda ciyaaryahanee galmudug waa ismari laayihin may ka wadaa war mid ronaaldo amba meesi oo kalaa oo gool ka dhaliya ma laga waayey reer galmudug warnimada waxaa la yidhi galmudug kalamana hoono kalamana adko odaa beenta ha sheegin khayraa ka adkaadae isaga iyo qarafaan maamulaa laga rabaa maamul waryaanahan waryaanahan maanta haddii laysaro midhiigii iga iman maayo war geli maya ictiraafka kala laabatay war caloosha ha ku wareegteenna dhegayso xoolihii aan sacuudiga u dhoofinay een sii dhakhtarinaan sii daweynay qoladan aan jaarka nahay ayaa yidhi ha ka iibsanina markaasoo sacuudiga nagu soo celiyey oo indhaha nagaga dhuftay waannu la yaabnay waryaaraheen shahaadadii caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka maxaad u qaadan weydeen warmaanka lagaa qaadiye annagu qaran gooni u taagan baannay ee sideeda ha noo ictiraafaan hadda maxoolihii baa la soo celiyo muuse handaraab reerkii oo dhan buu handaraabay miya war adeero muuse handaraab iyo farmaajo fidhiid oo ficiltamaya ayaa mar keliyana wada handaraabay markaan gebigayga waan wada handaraabanayba war qawdhana war ma hayside madaxweynihii tabliiqi noqday cali kalif galayr tala fiican buu somalilan u soo jeediyey hadday wax maqlayso wuxuu yidhi geni iyo qunjuraaf ima ictiraafi kartee soomaaliya waxay kala dhexeeyaane ayada weydiistuu dhaho lugaha qabsada now war cali kalayf galayrhkan waa in hargaysa laga soo eriya oo la soo masaafuriyaniyow war madaxda somalilan baasboorka soomaaliya hoos ka wataan waraaqda caafimaadka xoolahana maxay hoos ugu qaadan weyn waxaan farsamo waaye war waxaa la yidhi haddii ay qadar maanta galgaduud qalab geysay gaashaanbuurtii kaleetoo imaaraadku gar qaadana berritay garow iyo hargaysaba lacag geynoo garoonkay ka degaanba garmaqaataha jooga gacan siin hayaan ileen waa isgarabiyaac iyo geygaannu lahaynoo cidiba meel gadanaysee kismaayana laysku gumaadoo xinjirtii gorodhaysoo dadkeennii go'ay qaar reer galbeed lagu sheegoo odagii ku guddoonshay geedkiinaan kalamaan baan iyagaa wax gorfeeyee xogta gee islahaaye maxaa taa ka geshiin war waxaan ka galnaan kuu sheegayaa ina dhegayso waxaa la yidhi dalka yaga kor iyo hoos xalaan fiirshay gebigiisa abwaankii wuxuu sheegayaa iga soo baxay xalaniyo in madaxtooyadii laysku soo koobo muqdisho iyo ammaankii shacbigu sow ku lumi maayo intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin waradeer imaaraadku carruurta caanaha noo siiyaane nooga reeb waxaanaad sheegaysaniyow kollay sanadkan xaafiyo waara iyo lafta gareen imaaraad waxaa u noqotay villa soomaaliya war cajalka wareeganaya nabaddii nolol ayay fahmeenaa kaa qarabteenaa faraha ka qaad war nabadii nololba canjalka qadaray fahamtay ka leexan kaa qaraabatee horey dhaaya guddoomiyaha golka bandir wuxuu dhahay cid siddeed laatan sana guri haysatay ayaan u tagnay markaan u tagnay waxaan dhahnay guriga ka baxa haddii kale laatan iyo siddeed sana oo degneedeen kiridiis baan idinka qaadayaa markaas wuxuu dhahay markaa u bootee way naga carreen horta kaale waaba yaabaye muqdisho ilaa iyo xorriyaddii ma guryo la yskala baxay joogaysa maandhow gurigaad qabsata waa lagaa saaraya waryaaraheen amar cusub baa ka soo baxay wadaadadii dhuusamareebeed war ma digriya iskugu wacen war sug midna handaraaba jire waxay dhaheen ciidamadii la aruuriyey mid walba meeshiisii ha ku laabto ra'iisul wasaarihiyoo jooga war ciidanka aad sheegaysid darajooyinkii la siima lagala noqday warnimiyow reer galmudugow weligii imrigiin dooni mayno wallaahi aan la yeelin oo bilaahi loo yeelin oo looma dhamo oo ka yeeli mayno doonina mayno layroogasaana niminyow dabtaas bay noo ahaanaysaa nooga aamus adeer ishaa ku taagine awalaawala dhuusamareeb adaada gaalkacayo dhuusamareeb adaada gaalkacayo
aryaa waxaanaa ku heshiida xadaro cusub hadda soo degta miya waaba yaabeen waryaada war wax xigmad la sheega oo dalkiina u shaqeeya
hadda anigii doorta anigii doorta kalamaan ku soo koob intaa yaanan sii badina
war arigayagi meey
intaasi haddii aan kaga gudubno kooxday kalamaan guud ahaanna barnaamijkii xulashada waraysiyada caawa ee rediyo cadaado oo idinkaga imaanayay istuudiyaha rediyo cadaado ee magaalada baardheere intaasi ayaan ku soo ameerayaa barnaamijka waxaa soo saaray cumar axmed ibraahin anigoo yaxya cabdirisaaq soofan oo in la socodsiinayey dhanka farsamadu waa xasan axmed maxamed khasaaro tan iyo intaan barnaamij noocan oo kaleeto ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa heestii tashan weydey waa lagu talin sidaa iyo nabadgelyo
adon tabar hayn talana aan hayn oo tallaad gabay hey, kolka tooyoy niman turuqyale hey, oo tafaafulan oo aan kuu turin hey, ku taxataan ee lagula tago tashan weyna ee waa lagu tari tooyo tashan weyna ee waa lagu tari tooyo kolka taxanaa dariiqaha guud kutubta aadmiga eeydii uu soo maray reedna lagu daro abaar togan iyo taws colaadeen ay isku tiirsadeen naagtu maatiye adna kula tage tashan weynae waa lagu taytooyo tashan weynae waa lagu taytooyo walle tooyooy taan ogsoonahay waxaa tabaniyo ey soo gadaaba dadku taamo dadku kumiya kuma taagno kuma tababaran si ilaahiyo ibliisa kuma darin tashan weydae waa lagu tarintooyo tashan weydae waa lagu iyadoo tuban oona toban qada ceelal yow tegin ceella lagu tirin midka turuqyada tagoo geela leh kumbiciida leh kuu dhaqaaqiyo tooya kaa raday cid la kaga tegay ceeb ku taalliyo tuhun mooye wuxuu taransaday tashan weynae waa lagu talintooyo tashan weynae waa lagu talintooyo toobka xoorloo dooyay kaa yimid kaa ku tabarsaday een wax kugu tarin kan tallaabada kaaga turaye tog cagaarliyo digaad kula jecel dooya shawsiman ninba tima xamar oo tilmaan bixi dasha weynae waa lagu talintooyo dasha weynae waa lagu talintooyo dadkadaayo timaadada qabo waa tusaale wax ku taransada ha iska tuurina ma tawaawaca kabar li'idaan ku tasawna mise taagiyo dalawacan baan ku tasmaynaa allow laba talo oo mataanaa tii inoo roon noo tilmaano inagu taageer nashawaynaya waa lagu talidhooyo nashawaynaya waa lagu habaas laga tegay oo waxbaan tarin tooq bilaashiyo nin tolla yiri duula magansaday oo cidlaystubay tuuray qarannimo walla tooyooy tood cagaarliyo digaad kuma furo oo wax kuma taro nashan waynaya waa naloo karin tooyo nashan waynaya waa naloo karin tooyo inaad tiiriyo tacab beeshaan bugsataan abi cayr la tiriyo wax matarayaal duug aan nixiniyo burcad aan turin idiin taliyaan ama tooyooy nabad taamiyo noola dabataal oo wax tarin sare toobiyo cadood ceelka lagu tago oo imtixaan qabin labadaa talo si inoo roon u tallaabsada nashawaynaya waa naloo talintooyo